فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan qodobada hadduu allaha qadaro barnaamijka aan caawa idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaad dhegaysan doontaan magacyadooda iyo jagooyinka ay dowladda ugu magacaawnayeen iyo sidoo kale magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay kusii badanayaan ugaarsiga ka dhanka ah saraakiisha dowladda ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo maanta ku dhintay qarax ka dhacay meel u dhow degmada udhigle ee shabeellaha hoose maxaa ka jira in gaari cabdibila ah laga gubay wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya degmada awdheegle ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa mid ka mid a ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk iyo askari istaafo oo ahaa oo maanta lagu khaarijiyey degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho magaca ergeygan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada dowladda federaalk oo xasuuq ba'an ka geystay deegaanka gololey oo hoostaga degmada balcad ee shabeellaha dhexe iyagoona halkaas ku dilay ku dhowaad toban qof oo dhalinyaro shacab ah odayaasha ay kasoo jeedeen dadka la xasuuqay maxaa uga qorshaysan dowladdii sidaas u gashay shahiidka la sheegaayo waxaa ninka gurigiisa iyo maagtiisa iyo ilmihiisa cidi ku xasuufaysa ka dhaliso waa la iska dhiceynaa toban iyo lix kun oo qoysaa nahay toban iyo lix kun oo qoysaa nahay oo degta waxaan idiin soo wadnaa waraysiyo kala duwanna waan la yeelanay odayaal meydadka dhallinyarada ah la aaday magaalada muqdisho sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan golaha odayaasha walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe war ay ka soo saareen tacadigaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal intaanan u gudagelin qodobadii aad soo maqasheen oo idil oo ay ka mid yihiin askar saraakiil iyo sidoo kale ergey lagu dilay magaalada muqdisho shabeellaha hoose iyo duleedkeeda ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaad kusoo dhawaataan fariin caafimaad
ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بالغ لم يدرك الطاعون cudurkan koroonaha laba heer ayuu maraa marka heerka koowaad waa marka uu ku dhaco qaybta sare ee neefmareenka markaas cudurku wuxuu leeyahay astaamo u gaara astaamo waxaa ka mid a qandho dhuuntaa qofka xanuunayso ama waa cuncunaysa qarqaryaa imaanayso urta iyo dhedhanka qofka ama waa ka yaraanayaan ama waa baaba'aysa muruqyada qofka xanuunayo daalna waa keenayaan heerka labaad waa marka fayrusku uu u gudbo qaybta hoose ee neefmareenka astaantu yeelna waxay noqonaysaa qufici zaa'id buu noqonaya neefta qofka way dhabaysaa heerka ogsijiinta qofka jidhkiisa ku jirto hoos u dhacayaan
بفضله ويقر من way soo mareen cudurro cudurkan u eg adduunka way soo mareen oo qur-aankuna uu inoo sheegay inay maaragtay cuquba lagu rogi jiray lagu halaagi jiray ama cudur ha noqoto ama duufaanna lagu kiciyo ha noqoto ama maaragtay dhulgariir iyo khasf ha noqoto cahdigii khaliifadii cumar ibn khadaab radia allahu canhum ayaa waxaa dhacay daacuunkii loo yaqaanay camawaas camawaas waa tuulo ku taalla falastiin cudurkaas wuxuu dilay shan iyo labaatan kun oo min almuslimiin ayuu dilay oo rag weliba qaadadii waaweyneed ee shaam furata ay ka mid yihiin sida abi cubayda ibnu camir aljaraax iyo mucaad ibnu jabal iyo shurxabiil ibnu xasana iyo khalqun kathiir waxaa kaloo dhacday daacuunkii la odhan jiray daacuun uljaarif oo basre meesha laada ka dhacay zamankii wuxuu dhacay cabdullahi ibnu subayr khilaafadiisii wuxuu ku fiday xanuunkaas hindi iyo khoraasaan meesha maanta afghanistan loo yaqaano ilaa alciraaq saddex maalmood gudaheedba waxaa dhintay laba boqol oo kun waxaa kaloo dhacay taarikhdu markay ahayd afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed daacuun baqdaad meesha laada ka dhacay oo magaalada gudaheeda ku dilay cishruuna alif labaatan kun oo qof waxaa kaloo dhacay daacuunkii loo yaqaanay daacun alaswad oo walwabaa alaswad toddoba boqol iyo afartan iyo sagaalkii hijrada ayuu dhacay meesha chinaha layaadu kasoo bilaabmay waa meesha maantana cudurkan korona kasoo bilaabmay dadkii adduunka maalintaa ku noolaa saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel buu dilay baa laleeyahay
cudurro waa jireen badan waxaa ka mid ahaa cudurkii buukaha la baxay oo etoobiya laga keenay ilaahayna ciidamadii etoobiya balcad ku soo duulay uu ku ciqaabay dad badan oo soomaali ana wax yeeliyey qarnigii siddeed iyo tobnaad buu ku aadan yahay dagaalkaasi dagaalkii balcad iyo eeriyadeeda ka dhacay wey markii cadowga ilaahay ay daraawiish u taag iyo caal waayeen ingiriisku wuxuu keenay ceelashii daraawiishi ay ka cabbaysay buu maaragtay wuxuu ku daray sun hiiraan bay ahayd meeshu suntaasi dadka korkiisaa waxyaaba ka soo baxeen furuq baa loo yaqiinnay waa kii sayidka lahaa duumo iyo furuq iyo waxa dadkii xaaqay annagu diidi maynoo mar baa daa'i noo wacaye duuflaalladii naga harow dan iyo xeeshiinna waxyaabo kaloo badan masalan hadda cagabararkii koob iyo sagaashankii burburkii maaragta dowladdii shuuceed markay dhacday kadib dadku baahi daran baa heshay iyadooy dhibaatadaa jirto ay ummaddu baahan tahay waxaa yimid nimankii hay-adaha waxay keeneen raashin boorosh iyo badar isugu badan raashinkaas markii la cunay oo dadku ay afka saareen qofku wuxuu ka bararayaa caloosha iyo lugaha labada indhoodna bur dhiigahay u ekaanayaan dabada iyo afkuu dhiig ka sii daynaya holo ka dhimaada saddex maalmood qof dhaafi kara ma jiro maalintii maalan baar dheer oo kale iyo baydhab oo kale iyo waxaa lagu xabaali jiray saddex boqol afar boqol saddex boqol iyo konton shan boqol baa maalinkii la xabaali jiray wax taariikha oo la og yahay oo la joogay wey
cudurkan horta waxaa weeye cadhoo xagga ilaahay ka timi cuquba wuxuu u yahay min ajli alfisq waalulum waxaa u sababa intishaaru zina marka zinadu ay bannaanka lala yimaado ay fido maantana maxaa ka badan adduunka zinadu say u intishaartay shurbulkhamar buu ka dhashaa iyo cuqubadiisa weeye ribadoo la xalaashado oo la cuno jidka ilaahu dadka layska hortaago oo islaamka lala dagaalamo dadka weliyada ilaahaya ee fiican in lala colloobo waxaa la yska laynayaa maatidii iyo carruurtii iyo dumarkii iyo dadkii jilicsanaya waayeelkaha baa diyaaradaha gaalada iyo madaaficdooda iyo hubkooda fataaka ah waxbaabiya lagu garaacaya wax galabsan iyagoo aan jirin wa qaala tacaala فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وقصي بدن يهان قالادا أولان كرنا ومسلمين تو iyo gaalada hadda marka nisbada maaragtay gaalada wuxuu cudurkan uu leynayo gaalada ayaa ku badan gaalada tacdiiqaa buu ku yahay wa kullana khadna bidanbihi way dadka muslimiintaana isaga iyaga wuxuu yahay shahaada an anas ibn malik radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qaala at-ta'unu shahadatun likulli muslim ta'unku shahada wuxuu yahay muslim kasta ragii dumar mid sahaade
kahortagga maxaa u wanaagsan nadaafadda qofka guud in ugu dadaalo qofkii gacmiga oo inuu dhaqdo islaamkaana faray intaasaa lagu isa qaadanaya qofkii marka koronaha lagu arko waxaa la yidhaahdaa karantiin ayaa la samaynaya isolation waa wax caafaadka lagu yaqaano قد مات بالطاعون قوم قبلنا
cudurkan maanta socda cudurro shabaha oo daacuunku wuu soo maray dad badanna wuu halaagay markaa masjid la xidho taariikhda kuma hayno sharcanna mayna arag wax maarata arrinta ayidaya ama maarata lagaga dayanayo masaajida markaa lama xidho mana la xidhi karo waa meeshii loo fafiru ila allah waa meeshii loo baxsan lahaa weeye laakiin maanta waxaynu aragnaa nimankan maaragtay gaala raacyada ee dalka meelo ka mida ka taliya inay markii saa cudurka u fidayba ay ka bilaabeen masaajidihii inay xidhaan xamar iyo kismaayo iyo hargeysa iyo wixii lamida masaajidahan la xidhayo inay hadaf yihiin waxaad ku garanaysaa oo iyaga loola jeedo meelihii kale tajamucaadkii bulshada isugu imanaysay oo weliba si masaajida ka badan loogu urursana oo laysugu imanayay hadday tahay ahdo malaahid iyo meelaha habeenka lagu cayaariyo naydka labiskii hadday tahay hodheelada lagu saaray habeenka lagu soo jeedo meelaha baaraqa xunxun ee khamriga laga cabo way furan yihiin qaadkii isaga ahaa oo etoobiya oo cudurkuba iyadana uu ka imanaya ayaa fasaxan
w h o hay-addan sheegatay caafimaadka adduunka waana beenteeda caafimaadka adduunka allah iskale waidaa maridtu fahuwa yashfiin ilaahay wax daawiye subxaana wa tacaala w h o waxay tidhi dadku ha isku dhiibeeno cudurka korona waxba uma hayno af buuxay ku tidhi annaga waxaan af buuxa ku leennahay koronafirus daawo rasmiyaan u haynaa xabatu sawdaa iyo malabaan u haynaa nabiga markuu ka hadlayay xabatu sawdaa dawaa'un likulli daa'in ila saam xadiis waa kii annabi calayhi salaatu wasalaam malabkan ilaahay qur-aanka si toosu noogu sheegay fiihi shifaacun linnaas labadaas waa daawada rasmiga ah ee loo isticmaalo coronavirus
cudurkan daawadiisu waxaa weeye towbada ilaahay wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbata nasuuxa markaan towbada ka hadlina weeye waxaa cilaaj u noqon karaa ruqya sharciya in laysku daweeyo qur'aanka iyo adciyada ka sugan nebiga sal ly slam waa laysku daweeyaa waxaa kaloo aad dadku maanta u moogan yihiin adkaarta galabtii iyo midda subaxii waxaa kaloo ka mid ah asadaqatu nebigu wuxuu leeya waxay kaa badbaadisaa ama kaa difacdaa si xun ina u dhimato waxaa kaloo asbaabta ka mid a qiyaamu lleyl rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi calaykum biqiyaami alleyli qiyaamu alleyli qurbatun ila allah oo wax ilaahay loogu dhowaado oo wax kaa reebaya isimka iyo dembiga inaad ku dhacdo waa mid kaa dhaqay oo kaa daahirinaya sayi'aadka iyo dembiyadaad gashay waxaana weeye mid buriya oo fogeeya xanuunka marka asbaabtaa iyo asbaab kaloo badan in hadda aynan halka sheegi karin ayaa lagu badbaadaya ilaahay baa loo noqonayaa
horta difaaca waxa weeye qofka nutritionkiisa ama difaaca jirkiisa inuu xoogayan waxaa keeni karo waxa uu qaadanayo haddii qofka uu leeyahay nafaqo isku dheeli tiran ama cuntooyin isku dheeli tiran ama kaarbohydrat ha noqoto ama vitamins ha noqdaano ama libida ama dufunkii ha noqdaano qofku waa inuu heli karo wax isku dheeli tiran
waxaan leeyahay ummaddu inay awalu shay horta alla ku xihanto waxaan ku celin lahaa arrinta guddiga arrintaa in marka ummaddu ay u dheganuglaato oo ay warka dhegaysato oo wixii maaragtay khayr aho ummaddaa loo soo bandhigayo ummaddu qaadato taa marka waan maarata ku celinayaa in ummadda ay maqasho guddiga iyo ciddii kaleoo talada khayrkaa ka shaqaynaysoo dhan waan ku celinaya إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا
waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka dhow waxa waraysiida ayaad degeysanaysaan aynu ku bilownay dhacdooyinka kooban oo inaga soo gaaraya gobolada dalka qaar iyo magaalada muqdisho haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho maanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal gaara oo ay ka fuliyeen duleedkeeda ku dileen sarkaal lagu magacaabo mukhtaar nuur ibraahim oo ahaa taliyaha ciidamada dowlada federaalk ee deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho meydkiisa ayaa goobta maanta halkaas waxaa ka qaaday ciidamadii uu taliyaha u ahaa iyo sidoo kale kuwo kale oo ka yimid magaalada muqdisho dilka sarkaalkan maanta duleedka magaalada muqdisho lagu geystay wuxuu imaanayaa iyadoo barqadii maanta sidoo kale mujaahidiinta ay ku dileen degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dowlada federaalk kaasoo magaciisa lagu sheegay cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow oo sidoo kale loo yaqaanay jaabiri sarkaalkan ayaa dhintay kadib markii gaarigiisa lagu qarxiyey لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا ب...
waa hagaag weli barnaamijka dhow waxo ayaad degeysanaysaan dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iyo sidoo kale shabeellaha hoose ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale maanta howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqbacad waxa ay ku dileen nin lagu magacaabo xuseen maxamed daa'uud xuseen maxamed daawud wuxuu ka mid ahaa ergooyinkii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ee ka dhisan magaalada muqdisho isaga iyo askari staaf u ahaa ay mujaahidiintu ku qaarijiyeen xaafadda suuq bacaad meydadka labada nin ayaa goobta waxaa ka qaaday ciidamo ka tirsan booliiska degmada yaaqshid iyagoona halkaas ka sameeyey howlgallo ay ku sheegeen inay ku baadigoobayaan raggii dilka ka dambeeyey balse goobta waxay isaga tageen iyagoo aanan wax natiijo ah gaarin
منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa tahay dhegaystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa dhacdooyinkiina bartanka waynu kaga jirnaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan meel u dhow degmada awdhiigle waxaa maanta ka dhacay qarax weyn kaasoo lala beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaariga cabdibilaha ayaa gebi ahaanbuu burburay iyadoona ay ku dhinteen sideed askari oo kamid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga sidoo kale waxaa meesha ku dhaawacmay lix askari oo kamid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga khasaaraha xooggan ee maanta ciidamada dowladda federaalka ah ku gaaray meel u dhow degmada awdhigle ee shabeellaha hoose ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan sidaan oo kale meel u dhow degmada balcad askarta dowladda federaalka ah looga dilay sideed askari gaari cabdibila ahna looga gubay لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا ب...
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan weli waxaa idinku soo maqan oo qeybaha dambe aad ku dhegaysan doontaan bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose oo si aad ah usoo dhoweeyey barnaamijkii taariikhda alxuruub saliibiya codkooda ayaa idinku soo maqan dhegaystayaal balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxa ay mujaahidiinta qarax xoogan kula eegteen meel u dhow deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe halkaasna waxaa looga dilay sideed askari gaali cabdibilaahna waa looga gubay howlgalkaas kadib ciidamada dowladda federaalka ah aad ayay ugu caroodeen waxayna caradooda kala duldhaceen dadweynaha degan deegaanka gololey oo u dhow degmada balcad ee shabeellaha dhexe ciidamo uu hogaaminayo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo magaciisa lagu sheegay abuukar ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaankaas gaar ahaan waxay beegsadeen xarun caafimaad oo ku taala deegaanka gololey sideed dhalinyaro ah ayay halkaas kala baxeen bannaanka magaalada ayay geeyeen sideedan dhalinyarada ah iyagoona dilwadareed halkaas ugu geystay dadka deegaanka ayaa sheegeen waqti ay raadinayeen dhalinyaradan kadibna waxa ay heleen iyagoo meedad ah haddaba waxaa inoo suura gashay inaan waraysi la yeelano qaar ka mid a ehlada dhalinyarada la laayay sheekh cismaan wiil la dhashay ayaa ka mid ahaa dadkii halkaas ay ciidamada dowladda ah ku dileen qadka taleefonka ayaan kula xiriirnay wuxuuna inooga warbixiyey sida ay maalinkaa wax u dhaceen waxaana intaa kadib xigi doona qaar ka mid a odayaasha kasoo jeeda deegaanka gololey oo la saarna gaari lagu soo raray qaar ka mid a meedadka dhallinyaradaas waxaa la yidhaahdaa cismaan maxamed cumar magaceeda ismaxa waalan haye nooga warbixi halkaas maxaa ka dhacay
waxaa ka dhacay xasuuq ba-anaa ka dhacay xasuuq ayaa geystay
waxaa geystay nin la yidhaahdo abuukar doolow yuu ka tirsan yahay ciidamada dowladda mi ah
ciidamada dowladda waa ciidamada dowladda haye bal nooga warbixi si guud maalinkaas waxaa meesha ka dhacay waxaa ka dhacay muddo adiga ordin laga joogo aan meesha qarax ka dhacay oo wadada ay ku dhidhinteen marka qarax ka dhacay ninkaasi ciidama u soo watay ahay iyo wixii qaarkooda rag iyo dumar kalama reebin bandhiga balcad uu kusoo shubay dadkii beerleyana ay dhaheen amnigana idinkaa qaadishan oday ka mid a yidhi dadka qarxiyey oo waxa geliyey anaa aqaano waa idin geyaa meeshay joogaana idin geyaa soobaxa u yidhi waa fahmeen waxay ka wa- ka wado kadibna xabsiga ay dhigeen muxuu ula jeedaa isaga macnaha sirkadooda waa taqaaniin maali cadiid waa gartay marka anaa aqaano idingeyaa meeshay joogaan u yidhi kadibna xab- xabsigay dhigeen adi odayaasha kadib waxay ku haysadeen ninkaan hadda abuukardooley oo dhalinyarada dambeeyey oo ku haysaday haddii qarax dambe lagu sameeyo inuu dadka eergolle meesha meeshaas degan inuu dhamayn doono sarkaalka hadda xasuuqa geysta arrinkaas hore ugu goodiimi ah haa inuu dadka dhamayn doono si guud hadda meesha maxaa ka dhacay imise qof ayaa lagu Hadda dilay meesha guud waxaa waxaa ka dhacay sideed qof shalay to shan nin oo hubaysan aa soo gashay magaalo baalka degmada gololey shantaas nin- shantaas ninna waxay tageen m c h ka toddoba qof oo meesha ka shaqayso ay la soo baxeen indhaha ka xirteen gabdhihii meesha ka shaqaynahay moobeelladay ka qaateen kadibna wiil walaalkay ah oo nuur xajaas la dhaho waxay sameeyeen shanta nin ay waxaa ka xidhay indhaha waana wateen markay wateenna ciidan kale oo juwar u socda oo fara badan aasubay xabaday fureen xabadahaasay ku dhex qariyeen ay ku dileen maanta laga soo helay dhan hawd ay ku rideen oo ciidamadii dowladda ayaa sideeda qof sidaas ku laayay
sidaas ku laayay si xaqdarre eh waa si xunay u dileen xabaday ku fureen meeshaasaa laga soo qaaday ayagoo shalay shalay dhintay oo bedelay oo soo ururay
haye hadda adiga halkay ku sugan tahay
aniga hadda waxaan ku suganahay waxaan waxaan ku suganahay xamar aan u soconaa odayaasha waxay isku raaceen in xamar la aado oo meydkana xamar la geeyo xamar leenagu duugo lana arko qaraabada la tusiyo
waa gartay
wadadaan ku soconaa hadda meydkaa wadaa wixii odayaal waa wadnaa odayaasha u dhashay galaleed in la loo geeyo oo la dhibkaasaana haysa annaga dawladda dhibkaasay nagu samaysay waa dawlad sheegatada baana dhibanahay marka in cadashaas loo gudbiyo odayaasha go-aan laga qaato nin ka mida odayaasha waa kuu dhiibi karaa iigu dhiib hal mar bulshada waxaa la yidhaahdaa aniga muuse maahay abuukar dololeyaa ku dhashay ilmahayni waa la xasuuqay niman dawladda uu shaqeynaayo oo nin korneel oo waxaa la yidhaahdaa uu garboona waa wato waa laayay marka waxaa hadda ka hore loogu hanjibay inuuna loo haayo hortii laga badanaa shabaab uu meesha ku qarxin jiray marka waa nala laayay islaamka ayaa kuma darnaade adduunyada gaarsiin ninkaasaa la laayay waanagu xadgudbay si islaamnimada iyo biniaadinimada ka baxsanoo loo laayay marka saasaa jirto wariyo ogow haye hadda halkee usii socotaan hadda waxaa usii socdaa c a d a usoo wadaa waxaa soo socdaa daarusalaam ku-aadkeeda usoo socdaa wadada kasoo dhacaysaa kusoo socnaa awrta meydka wadana jidka laamiga ee martay taasaa jirto markay haddaa c a d-da u geyno ee dawladana wax ka qabanayso annaga dadkaas waxaa nahay inaanu barakacno Magaalada Muqdisho.
ay joogtaa waxaa ku barakacaynaa ciidamada dawladda shabaab ayagoo u jeedaanay kasoo noqohayaan haddaad tilaahdo ee dhaxar xeleen hadda kahor sideed boqol qofood ugu qaadayna soo xereen idinka marka maxaa idin qorshaysaan haddii ay wax ka qaban weyso dowladda magaalada muqdisho ciidamadooda dad badan ayay ku dileen waxaa noo waxaa noo qorshaysan annaga ilaahay kuma darnaayo qofka bini aadanka naftiisa iyo maalkiisa inoo difaaco shareecada islaamkaa qabto shahiidkana sheegayno waxaa ninka gurigiisa iyo maagtiisa iyo ilmihiisa cidi ku xadgudbaysa ka dhiciso waana iska dhiceynaa tamar ilaah ku noo qoysaa nahay tamar ilaah ku noo qoysaa nahay oo degta dulale iyo diilow meel la yidhaha inta dhacdooda iyo cadidheere waana iska dhiceynaa haddii dawladdu wax ka qaban wayso nimankaas maandaa'ima xabadeehaayo oo ama joora ka yimaadaan ama ada ka yimaadaan oona og shabaab bay hodegan yahay magacaaga ama hasan ko hadda waxaan kusii soconaa xamar waxaa dhacay muxuu ahay musiibo oo shalay ka dhacday gololey shalaya muxuu ahay dhakhaatiir muxuu ahay oo m c h ka shaqeehaysay oo oo toddoba ruuxa iyo wiil kaloo farmashiyo gadahayay ayay la baxeen markay la baxeen anaga muxuu ahay dad oo rayda iska ahayd meelo lageeyaha islahayd macnaha baashiyaa raadin iyo shalay meelay kusugan yihiin waa weynay maanta duurtiya muxuu ahay sagaal saaca malaha waxaan ka helnay warbixintii meedkii meesha yaallo markaasaan ku baxnay meedkii aan soo qaadnay shalay beledka waqooyigiisa ay ahayd gololey marka muxuu ahay ilahay kuma darnaaday hadda xamaraan kusii soconaa c i d dana aan geedaynaa waxaana xasuuqay ciidan ciidanka abukarboon oo la yidhaahdo abukarboon oo ciidanka dawladda uu ka tirsan yahay corneel wa qarxii markuu ka dhacay kadib muxuu ahay shalay maanta raade ahayd shalay ay nagu soo noqdeen aarti camal ay noogu yimaadeenba oo sabab maxay idinkaga aarsanayaan ma idinkaa qarxiye qaraxi oo shabaab u dhagay naga aarsahayaan haye shabaabna shabaabna manihin anaka haye shacab shacab shacab dadweyna naha qaabka loo dila dadweynaha ka waran marka sidee baa loo dila dadka
si xun si arxan daqaha loo dilay gacmaha in laga helay arxamada dhulka loo dhigay muxuu ahay jidkigoodna madaxa iyo iyo feeraha laga wada togay tiiba tiiba qasnada lagu lahay
waa tahay hadda idinka waxaad sheegteen inaad kusii socotaan magaalada muqdisho si aad dadkaas cadaalad ugu heshaan xamar iyo duleedkeeda xamar iyo duleedkeedana dad badan ay ku dileen ciidamada dowladda ilaa haddana waxba lagama qaban idinka marka rajadan idinku jirto maxay tahay والله أنا قاعد يقول لك وإحنا قبوا ويسو أنا أنا أسكت شيء إنه هو أنت أسوق أنت أسوق كنا قويسان ناي دولة وهذا كذي هنا ما تهو تلاقل ساعة كانوا بينو قرشين السلام عليكم wacalaykum salaam ku bilow walaal magacaaga
مقعد عبد السلام حاجي قال سليرة haye inooga warbixi xaalkiina maanta iyo halkaad kusii socotaan والله waxaa ku sii soconaa ana koomid dib ruux gaarayo wadno xamraa ku sii soconaa c a d aan u soconaa dad shicibka oo meel degan oo la yaqaano degan beesha gololey anahna oo daa'uud la yidhaahdo waanana la xasuuqay waxaana na xasuuqay nin la yidhaahdo awkarbono ciidankiisa eh dhowr mar aana ka dacwoonin waana noo hanjabay dhowr mar waa noo hanjabay sinoona laahaayo oo gudsigiina wixii oo gololey degan waa laahaahu yiri dhowr mar oo na jiray dhowr mar oo dalabka soo weeraray dhowr mar oo nax oo dadkan oo ka qabsay beledka aa laga soo jeehaayey inuu wato bensiin meel kasta geeya digdil lagu soo waahayo dadka waana noo sheegay inuuna laahaayo daraa daraxaa dhacay oo ka dhacay agaarka gololey dari hadoo ka dhacay daraxa nimana awdigoy waa la yaqaanaa waa niman shabaab emehay joogaan waa la yaqaanaa dad dhakhaatiir oo ilaahay kuma darnaada la yaqaano oo m d s ku aruursan oo shalay wakti sideed saace aheyd aa ciidan soo weeraray ciidanka markoo soo weeraray waxay u soo galeen beledkay soo galeen dadkii oo xaruntii weerareen xaruntii dadkii shaqaalihii oo ka shaqayhayay siyeedu qof ay gacanta ku dhigeen intay ka xerxereen waa wateen anaga dad shici waan ani dowladana soo weerartay markay wateen nimankii meel ay saldiidaan saldhig kasta waa garaabiyeen shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta sayaasa anagoo raadis hayno duleelka waqooyiga gololey ayagoo meedood biyadooda isqabsaaran tahay oo dhammaantood wadnaha iyo madaxa laga wada toostoona xir xiran meeha lagu soo arkay beesha daawud haddaanan wallahi waxaa ugu baaqaynaa jihaadka la sheegaya xaqa aan ahay waana ku jihaadaynaa meel alle meehoo joogaana jihari mayno waana la laayeen biyadni maashadara shabaab ka dishay anaga dad shicib oo la yaqaano oo degaan oo deel degan anan siyadni maa laga dishay siyadni moo shabaab ka dishay qaarkeeda anagana noo dilin wallahi waana ku jihaadaynaa waana ku jihaadaynaa waana ciidamada hirshaweele waana ciidamada hirshaweele waana ku jihaadaynaa wallahi meedka hataa duubana jihaadanan waana ku jihaadaynaa maalkeena nafteena u yimideen waana ku jihaadaynaa sidaasaa noo qorshaysa mana ka laawo doona allah wax dilo mana ka laawo doona mana ka baxna inaa kacda ilaa huriynimo aan ka helno mana ka laawaheyno salaamu calaykum wacalaykum salaam ku bilow walaal magacaaga axmed cabdi nucow haye inooga warbixi gololey maxaa ka dhacay aniga waxaan jooga dadka dowlada gololey aa kamid tahay raggaan la laayay oo wiilishaa dhalinyarada la laayay ayaa maaragtay meel isugu nooleen marka si dawli ama cadcad oo maaragtay qayaxan aa loo laayay siyad ragga oo deegaanka oo duulaha gololey waxaa la laayay ninka la yidhaha abubakar borow ninka la yidhaha aa laayay dowladdaas hirshabelle ka tirsan waa si dawli oo cadcad oo gagabashadayna loo laayay dadkaas hadda idinka halkeed kusii socotaan waxaa kusii socnaa meeskia wadnaa sayidida lageeyaha sayidi sayidida lageeyaha haduu alla yidhaaho marka haddaysa hoodow maaragtay go-aan kasoo saari weyso dadkaasi bilaha wax ka qabo weyso hadduu alla yidhaha waxaan gacnaa ka laabamayna haduu alla yidhaha arrinkaas dulmiga oo shan gololey lagu suudiye wallahi yaa ku dhaartay wallahi yaa ku dhaartay in gacnaa laga laaban doono dulmiga shan suudi golaha odayaasha nuqabada ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe arrintaas si adag ayay uga hadleen macalin maxamed waa afhayeenkooda wuxuuna baaq u jeedinayaa dadka degan deegaankaas isagoona u sheegay inay iska dhiciyaan shisheeyaha iyo sidoo kale ciidamada dowladda waxaan rabaa inaan warbixin ka bixiyo dhacdin dhacdo dhacday oo foolxumo ah oo kuwa nimanka murtadiinta oo ilaahay kitaabkiisa la oloobay ay ka sameeyeen deegaanka gololey ee wilaayada degmada balcad hoos tagta haddii aan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada shabeellaha dhexe arrinkaas waxaan u aragnaa arrin axmaqnimo ah axmaqnimo doqonnimo midda ugu liidata waana arrin aada iyo aada u marka loola yaabo amba laga yaqyaqsado waxaan rabnaa marka masalada inaan hoos kasoo dhisno waxa dhacay awalan oon muslimiinta u sheegaynaa maqlaysa nimankii murtadiinta ahay oo kusoo duulay diinka ilaahay iyo raayada islaamka shalay maalin daraad ayaa waxaa ku dhacay arrinan aad ugu farxnay hal gaari oo cabdibilah ayaa mujaahidiinta gacmooda allah barakeeyey ka gubeen intaas kadib murtadiintii waxay sameeyeen waxaa hadda aan soo aan soo wadno oo sheegi doono waxaa dhacday deegaanka gololey daawuud inay dad ka qabteen muslimiin ah qabiilka daawuudkana ka dhashay sideed wiil sideed wiil ayay soo qaay qabteen sideedina waa dileen markay dileena meydkoodii soo dhigeen halkaas waa markaa dhacdadaasaa meeshaas ka dhacday dadkaasna waxaa loo dilaa waxaa weeyaan wax kale maahane dad muslimiina maxaad u tihiin oo cadow oo ilaahay u naga weysan baa loo dilaa waxay galabsadeen lama jiraan dhacdadaas soo soconnaa ka dhacday deegaankaas degmada balcad ku dhow waxayna tahay waa arrintii lala yaabo weli unan dhaghiina kusoo dhicin waxaana si guud u ogeynay cadowga ilaahay iyo mujaahidiintu dagaal ayaa ka dhexeeya jihaad caalamiya oo jihaadka nabi maxamed sal allahu aleyhi wasalam oo mataqaanaa dowlado u dhisay iyo jihaadka u iclaamiyey jihaadka caynkaasa socda meesha ka socda al israac bayna alxaqi walbaatila meesha taalla dhacdadaasaa meesha ka dhacday murtadiintiina saasay u dhaqmeen marka intaas baa dhacday dhaqankan marka ay ciidamadan dowladda ku dhaqaaqeen oo ah in markii qarax lala beegsado kadib ay dad dilaan haddana arrinta la yaab ka leh ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay sideed qof ayaa ayaga cabdibilaha looga dilay sida wararku ay sheegayaan iyaguna sideed qof ayay dileen marka ma la isdhihi karaa dhaqanka ciidamada shee dalka kusoo duulay sida xabashada dhaqankoodii kale inay wataan ciidamada dowladda waa shabaab oo warmadoonta waa la dhihi karaa dhaqankii gaalada ay walaala ay garabsa jireen dhaqankay wadhay oo dhaqanka etoobiyada ah xabashada iyo dhaqankii gaalada dhammaan ay ku dhaqmi jireen ayay waxay keeneen ayay qaateen arrinkaasayna maanta inay fuliyaan diyaar u yihiin haddii nin bak hal gaal hal murtad ka baktiyo inay muslimiinta meesha joogto ay ka dilaanay taagan tahay waa waxyaabaha nagu cusub oona weli dhegayna kusoo dhicin annaan rabno ummadda muslimiinta meel kasoo joogto inaanu u bayaanino ma garat
waa gartay muxuu yahay marka baaqiina ku aadan haddaad tihiin nuqabada odayaasha gobolka shabeellaha dhexe waxay baaqaynu wuxuu yahay iyo baraarugeyduba waxay tilmaamayaan waa arrin ugu cusub waxaan marka leenahay baaqa ku aadan wuxuu yahay soo dadka muslimiinta meel kastoy joogaan ilaahay wuxuu yihi laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dima amaano iyo mataqaana iyo ballanna inaysan lahayn ilaahay baa noo sheegay muslimiinta muga waxaan leenahay ha ku baraarugaano murtadiintu dhaqankay maanta ku dhaqmaayaan inay qabiilkii dhamay haayeen hakumarka lagu baraarugsanaado qabiil kasta meel kastoo jooga waxaan leeyahay murtad meel allaale meeshaad ku aragtaan ka aar goosta waa cadow ilaahay inuu cadow ilaahayana muddo badan dhigdiina kusoo dhacday laakiin hadda waa marag madoonto intaasaana kuwa aan ugu baraarujinayna muslimiinta meel kastoo joogto
بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan bulshada gobolka shabeellaha hoose oo si diiran u soo dhoweeyey barnaamijkii taariikhda alxuruubu saliibiya ee bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ka baxay warbaahinta islaamiga alfurqaan qaar ka mid a dadkan waxaa la kulmay oo soo waraystay wariye maxamed muudey abuu muslim magacaygu waxaa la yidhahdaa salaaxudiin waxaan ku noolaa dadka deegaanka ku nool kunyibarow baan ka mid ahay barnaamijka aad iyo aad baan ula socday oo waxaa weeye wuxuu ka hadlayay islaamka iyo sharaftii uu soo maray iyo nimankii saliibiyiinta in ay muslimiinta ka adkaan karin ilaa markay ka arkaan dullinimo iyo inay muslimiinta jihaadkii iyo ay ka fadhiisteen saan ku aragna taariikhda inta badan waxaa la yidhahda dadka dhiigga qabow lagu dilay dadka dhiigga kulul waxaa badan dadka dhiigga qabow lagu dilay dadka markay hubka iska dhigaan oo iska fadhiistaan waxay dhacayso in bayadda qudus markaad maqasho toddobaatan kun oo muslimiin baa lagu laaya wax suurtagal ma noqonayo insha allahu tacaala sidaas aawadeed waxaan muslimiinta xuruub saliya aad baan ula socday waxaa igu farxad badnayd marna waan farxay marna waan naxay markaan naxay waxay nimanka saliibiyiinta markay qudus la wareegeen waa ay baabi'iyeen laakiin markaa farxay waxay noqotay markii salaaxudiin ilaahay usoo bixiyey iyo iyo raggii ka horeeyey oo nuurudiin zanki maalidudiin zanki ka mid yahay ay nimankii saliibiyiinka sanka ciidda u dareenoo baytulmaqdis la furtay insha allahu tacaala idaacaddana waxaan ugu baaqayaa inay barnaamijta aadka u badan ay aad iyo aad noogu soo celiso insha allahu tacaala dadka aad iyo aad ugu faa'iidaysta baan ka mid ahay waxa waa la socon jiray biidn illahi almawla waxa waaye taariikh waxa waaye taariikh muhiima ummadda muslimiinta taariikh sharaf leh bay ka tagtay waxaa loo baahan yahay taariikhda in aad iyo aad loogu celceliyo oo taariikhda dadka muslimiinta la dhexal siiyo oo taariikhyo ka badan iyo muslimiintii waxay soo mareen ummaddu waxa weeye awalka hore waxba ma garanaynin oo markay barnaamijkan aad iyo aad u dhageysatay waxay garteen taariikh taariikhdooda ka mid a in dib loogu soo celiyo sidoo kale waxaa ii suura gashay dadka ku dhaqan deegaanka kunyibarow qaarkood oon wax ku weydiiyey een barnaamijkii idaacadda islaamiga alfurqaan ee dhammaaday xuruuba saliibiya sida ay u arkaan dareenkooda iyo nuxurka barnaamijka xumbaarsanaa ayaan wax ku weydiiyey walaal marka hore adoo magacaa ku bilaabayo barnaamijkaasi ee dhammaaday adigu ka aragti ahaan sidii ayaad u arkaysaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa walaalkayga barnaamijka oo ka hadlayay xuruubu salabiya nin waa barnaamij aad iyo aad iyo aad u fiican waaye wuxuu ina soo xasuusiyey taariikhdii hore islaamka xaalkoodii iyo siday u dagaalami jireen iyo qalqobqobkii islaamka qaabkii lagu guulaystay iyo wuxuu kalona baray yacni islaamka macnaa isku dubnaantooda in guul lagu gaari karo iyo maxaa la yidhahdaa islaamka iyo macnaa muslimiinta kala qobqobsanaantooda iyo kala go-aadaantood inaanan guul lagu gaaraynin yacni midda kale oo xuruubul salibiin soo xasuusiyay waxaa ka mid ah akhi maxaa la yidhahdaa asiga taariikh aanan aqoonin il waxaana la beri jiray taariikhdii haddii nahay takacaankii hadduu yahay macnaa macnaa maxaa la yidhi jiray asiga waxyaalaha qore aan weligiis la aqoonin oo diinka aan baraad ku lahayn laakiin hadda waxaanu baranay diinkanaga raadkiisa iyo meeshuu kasoo bilaabmay iyo qaabka noola soo gaarsiiyey iyo gaalada colaatinka ay nala qabaan iyo waxyaalaha gaalada nala damacsanyihin ilaa hadda waxay nala damacsanyihin markaa dhegaysatid oo yacni xuruubu saliibiya qaabkii shalay gaalada u dhaqmaayeen iyo maanta gaalada qaabkii u dhaqmaayaan waxba kalama gadisan waa isku hal niyo ma fahantay marka waxaad moodaa shalay iyo maanta inay kii shalay joogay inuu maanta joogo marka waxaad moodaa idaacadda alfurqaan way ku mahadsan tahay tabinta ayna soo taweeday waynu ku mahadsan tahay qaabka ay nagu soo jiisay laakiin waxaan ka codsanaa idaacadda alfurqaan waxaan ka codsanaa yani inay nagu soo celis mar labaad macnaa si aan u dareenno waxa naga maqan shalay waxay naga maqnaa aan u dareenno aan maanta ogaano maxaa yeele waxaan ogaanay in aan guul aan ku gaari karno nasna aan ku heli karno isku duubnaan in nala guulaysan karo macnaa kala fooqsanaan oo kala tagtagsanaan marka tan iyo wax ka badan waan ka sugnay idaacadda alfurqaan inay nagu soo celiso iyo inay inoo soo diyaariso ramadaan walba xataa waxaan codsan lahaa xataa macnaa lixdii bil xataa inay marnoo soo dhexgeliso si aan yacni quluubteen ugu xasilo oo aan u dareenno waxa naga maqan aan u raadsano sidoo kale walaal kale ayaan kulmay walaal adiguna sida aad u aragto aragtidaadii barnaamijka xuluub sariibi haddaan ku bilaabo magacayga abu maxamed almaqdishi ku nool deegaanka queenborow waxaan u arkaa barnaamijkan xuruuba saliibiya barnaamij aada looga shaqeeyey in muddana laga shaqaynayay sida taariikhyadii hore oo ka baxay idaacadda tii taariikhul andalus waa taariikhyadii faradaha badnaa dhulkii awoowayaalkeen yaa soo dhicinayo mid walbana haddaad fiiriso waxay wadataa nuxur iyo taariikh aada looga shaqeeyey oon reer galbeedka aan lug ku lahaynin asal markii iskuulaadkaan dhigan jirnay waxaana la bari jiray taariikh gaalo ama taariikhdii islaamka oo lasoo jarjaray oo laga soo dhigay bug iyo bar taariikh laga yaabo in ay socotay hadda bil iyo wax la jiro sida taariikhdii tartaarkao kale iskuulaadka markii lagu dhigayo waxaa laga yaabaa inay tahay isku dardarkeeda saddex bug taqriiban marka taariikhdaasna laga indha saabay oo laga qariyey oo dibna looga soo celiyey horta idaacadda alfurqa way ku maasan tahay waxaan leenahay kahara allahu amhaalakum wabayad allahu wujuuhakum waxaana codsanaynaa taariikhda isla taariikhda laftigeeda dib noolagu soo celiyo oo alxuruub saliibiya mar labaad noolagu soo celiyo taasna codsiyay naga tahay marka maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa ummadda inay taariikhdeeda barto taariikhda ummad walba taariikhdeeda ayay nolol ku leedahay haddii taariikhdeeda aysan aqoon ummadaas ummad jirta ma ahan masiirka iyo meesha ay u socotana wax ay ka garanayso malahan liannu taariikhda waa godad hore loogasoo loogu soo dhacay godadkaas qofka inuu mar walbo iska fiiriyo ayaa la rabaa inuu taariikhdaas mar walbo dib u raaco godadkii dadkii hore kusoo dhaceen mar walbo iska fiiriyo hadduusan taariikhaanin qofka meel lagu soo jabay iyo wax god lagu soo dhacay ma yaqaan hadda iyo kufkuf iyo wuxuu bilaabayaa asiga hadda inuu kufkufo laakiin hadduu taariikhdii ummadihii hore sida loo soo jabay maxaa jabki keenay hadduu mar walba la socdo waxaa laga yaabaa shaqadiisa inta badan inay najaax ku dhammaatay saasaan leeyahay insha allahu tacaala baad idaacadda islaamiga alfurqaan way ku maasan yihiin dadaalka ay ummadda u wadaan iyo diintooda ummadda ay barayaan waxaan leenahay ilaahay dembigina ha dhaafo insha allahu tacaala sidoo kale walaal kale ayaan la kulmay waxaana wax ka weydiiyey barnaamijkii taariikhda ahaa ee xuruuba saliibiya oo idaacadda bishir ramadan ka baxaya uu dhammaaday sida uu arko dareenkiisa walaa marka hore aba magacaa ku bilaabayo kusoo dhowow magacu waa macruuf salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka muslimiinta waa salaamaya barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij sanadkan xiise gaar ah ii lahaa waa barnaamij runtii waxaa weeyaan dadka waxaa weeyaan lagu guubaabinayay waa barnaamij waxaa la dhihi karaa barnaamij kama dambeeye ah runtii idaacadda waxaa weeyaan sanadkan aad bay u soo dadaaleen sanadada horeeta barnaamijkan wuxuu kaga duwnaa markii barnaamijyada horeeta loo eego wuxuu ahaa wakhtiga jimcadii xataa waa lagu soo siyaadiyey dadka si ay ula socdaan soddonkii beri labaatan iyo sagaalkii beri waa lala dhammaystay barnaamijka barnaamij wuxuu ahaa aad iyo aad xiiso u leh maca jimcadii xataa waa lagu soo daray waa barnaamij lagu guubaabinayay halganka maanta socdo in halganka uusan ahayn mid maanta keliya bilaabday mid horay usoo soco jiro inuu yahay halganka inuu soo wadi jireen dhallinyaro horey u soo wadi jireen halganka inuu lahaa rag odayaalah halganka inuu lahaa duqow hooyooyin ilmar yaryar waxaa arkaysaa ayagoo ciyaal yarah in waxaa weeyaan imaamnimada dhan ee dadka muslimiinta ay qaba jireen maantana waxaa arkaysaa dadka muslimiinta ah in waxaa weeyaan arrintaasi ay ka liitaan oo ma garanaysaa ninkii markuu labaatan iyo soddon markuuba jirabo wuxuuba isleeyahaba hami waxaa weya inuu ummadda hogaamiyo u noqdoba iska daaya waxyaabo kaleeto buu ku fikerayaa halkii dadka horeeta markay toddoba sano iyo toban sano ay jireen ee ummadda waxaa weeyaan hoggaan u ahaa jireen barnaamijka waxaa weye meelo badan uu taawanayay waxaa weye dadka dhaqankii horaa la baraayay jihaadkan inuu ahaa jihaad hore usoo socday ilaa waxaa weeyaan beder markii laga soo bilaabo ilaa la'aan uu soconayo ilaa waxaa la taabsiinayay in qiyaamu saaca uu geli doono barnaamijka barnaamij xiise badan uu ahaa maasha allah waxaan leeyahay idaacadda maasha allah barnaamijkaas barnaamij la mid ah iyo mid ka wanaagsan sanadka horeete waxaa leeyahay midkii sanadka horeete waxaa rajeynayaa inuuba kaba kaba sii xiise badnaa hadda markii midka horeete mid ka xiise badnaa aa keenteen waxaa la rabaa kanna kan ku ka xiise badan in sanadka dambe aad nugu sanad walbaba midkaan mid ka xiiso badan inaad keentaan insha allah oo waxaa weyaan dhallinyaradii la kicinaayo hooyooyinka xataa waxaa weyaan lagu kicinaayo inay awlaadda waxaa weyaan jihaadka usoo kiciyaan aabooyinka wax ku saabsan ragga dhallinyarada wax ku saabsan wax walbeetaba waxaa weyaan in barnaamijka looga hadlo oo dadka muslimiinta khuseeyo oo lagu kicinaayo insha allah dareenkaaga bal ka waran bismillah magacayga waxaa leerahaa injineer siyaad nuur siyaad koley dareenkayga aad ayuu u fiican yahay barnaamijka xuruuba saliibiya dad ka dhagaysta ayaan ku jiray aadna ugu taxnaa ayaan ku jiray run ahaantiina barnaamijkaas waa barnaamij aada u fiican waana mid dadka aada u xiiso geliyey maadaama dadka soomaaliyeed la barayay cadowga ay leeyihiin iyo midka sokeeyaha la kala baryayay waa barnaamij aad dadka u jeclaaseen barnaamijyaha baxa barnaamijka ugu barnaamijyada ka baxay idaacadda alfurqaan barnaamijka aad ugu xiisaha badan ayuu ahaa aadna loogu taxnay marka sidaa daraaddeed waxaan ka fahanay barnaamijkaas in dagaalka soo jireenka ah ee islaamka lagu haayay iyo halganka ka dhexeeyey gaalada iyo muslimka laga soo bilaabo wakhtigii nabi maxamed alei salatu salaam ilaa ka maanta waxaad u malaysaa inuu isku xiran yahay haddana waan isku xirnaa magarad marka sidaa daraaddeed aad ayaan ugu taxneen dadka dhegaysanaya ayaana ku jira dadkana aad ayay u dhegaysanayeen iyo waxaan ku baaqayaa haddii ilaahay aduniyahu barnaamijkaas in lagu soo celiyo ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato waana barnaamij dal iyo dibadda lagu taxnaya aad u fiican maadaama dadka dadkii aan aqoonin cadowgoodana ay barteen dadka kalena hadda ay baranayaan dadkii ay qabyo ka ahaedna si ay ugu faa'iidaystaan barnaamij kasta lagu soo celiyo ummaddiisao aabashana mahad ayay mudan yihiin iyo in loo dacoyay mudan yihiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow xawareysiyada ood ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين والسامي